waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali waxaa magaalada melbourne lagu qabtay kulan wacyigelinta kansarka gaar ahaan kuwa ku dhaca haweenka sida kan haweenka uga dhaca naasaha ee brest kansarka la yidhaahdo iyo kan minka uga dhaca ee servical kansarka la yidhaahdo waxaa wacyigelinta soo jeedisay ditoresa idil jaamac oo arrimaha caafimaadka haweenka baratay
maalmaha waxaa lagu jiraa maalmihii oktoobar waxaa badanaa la qabtaa cancer awareness marka communitiga ayaan waxaan u sameynay awareness ku saabsan kansarka naasaha ku dhaca haweenka iyo kansarka minka afkiisa ku dhaca waa garta marka labadaas maxayna ku dhaliyey inaad labadaas si gaara uga hadashaan waxaa nagu dhaliyey iyadoo waktiga awarenesska lagu jiro iyadoo baraarujin fiican aysan maxay tahay bulshadeena ku nool meelbal aysan helinin ama ma raadsadaan oo ma akhriyaan dad badana ama waxaa jira inay dadka codsadaan in loo sameeyo workshobyada ama trainada ku saabsan kansarka marka taasaa nagu kaliftay inaan dadkeena ka dhaadhicino in u kansarka labadaa noocba uu leeyahay ka hortag aana la dareemi karinin ilaa iyo calaamadihii waaweynaa kugu soo baxaan halkaana aanu haysano maaragtay caafimaad iyo baaris free ah marka si looga faa'iidaysto khatartiina dabcan waa jirtaayo kansarka waddankan horta waa meesha ugu badan adduunka kansarka kansarada ku dhaca dadka qayb walba oo jirka ka mid ah siiba kansarka naasaha soomaali ahaanna halkan bulshadeena laba gabdhood baa allaha u naxariistee kansarkaas naasaha nooga dhintay kan ninkana dhowr kala u dhimatay kalena waa ka tacaalayaan oo hadda waa qabaan waa garta marka maxaa ugu muhiimsanaa macluumaadka adigu aada la wadaagtay haweenkaas aada wacyigelinayseen
macluumaadka waxa ugu muhiimsanaa wey horta inay marka hore ay ogaadaan kansarka wuxa uu yahay waxyaabaha keena calaamadaha waaweyn oo lagu garto iyo haddii qofka ma aragtay uu ku dhaco siduu isla tacaalayo waxaa taas ka sii muhiimsan in ay baarista isku sameeyaan sababtoo ah halkan sanaasaha haweenka waxa every five years shantii sanaba mar waxaa ay sameeyaan mamogram wax la dhaho raajo la saaro naaska oo lagu ogaanayo hore loogu sii ogaanayo sidoo kale servical screening waxa la dhahaa la samayn jira ama babsmer oo isagana dhacaal laga qaado maaragtay minka afkiisa laguna baaro in unugyada minka afkiisa ee wax kansara ay isu bedeleen marka mana ogaan karo qofku ma aragtay kansarkana badanaaba waa wax tartiib slow u socdo mar dambe waxaa arkaysaa isagoo qofkii meel aan waxba laga qaban karin laakiin haddii horey loo ogaado labadan kansar fiiba daaweyntoodana aad ayay u sahlantah waa garta marka ma waxaa jiraad is leedahay dareen ah in haweenka soomaalidu inta badan aysan baaritaanadaas aada sheegtay isku samayn
iskuma sameeyaan in yar baa sameeya dhakhaatiirta ruuxooda dhakhtarkaagay ku xirantay family dhakhtarada waa biisi saa og tahay marka uma sheegaan haddii loo sheegana qaar maba sameeyaan sidoo kale haddii wacyigelintaas ay maqlaan waaba ka baqaan hadda habeenkii dhoweyd markii aan discussionka samaynayna su-aal waxaan gabdhaha weydiiya maxaa kalifay in ay haweenkeenu ku yaryahay in ay sameeyaan baaristan friiga iyaga u ah wallaahi waxyaaba cajiibaa laga shanqariyay habeenkii wixii ugu yaabka badnaa wuxuu ahaa gabdhihii waxay dhaheen waxaaba ka baqnaaba horta kansarka sidiisa horba haddaan maqalno waaba ka fobiyaanba ka qabnaa waaba ka walwalnaa waa ka cabsanaa midda labaad waxaan ka beego kansar maxaa marka lugahayga intaan ku raadsan lahaa in kansar la ii sheegay inaan isku dhinto oo aan sideeda u dhintaa la ii qaatay marka cabsidaasaa ugu weyn midda labaad ay sheegeen waxay ahayd inay waktiba u haynin oo haweenkii ay ku mashquulsan yihiin maxay ta howlihii guriga iyo caruurta iyo naftoodana aysan wakti siinin tii saddexaadna waxay ahayd in ayba kaba warqabinba qaarkood aysan la soconinba inay jiraan howlaha
marka aragtiyada noocaasoo kalea sidee loo bedeli karaabaad is leedahay maxaad kula taliseen haweenka waxyaalahaas aaminsan horta waxa ugu weyn in wacyigelinta la badiyo xataa ma jecla markii meelaha wacyigelinta la yidhaahdo kansar baa laga hadlayaa in yar oo maaragtay alla u naxariista ma ogiye ma interes gareeyaan wakti badanba kuma dhumiyaan oo uma arkaan wax weyn kansar maxaa naloo kaga sheega managu kansarka lagu dhaqaa daaladuu ku dhacaa waa waxyaabaha maaragtay khaladaadka oho la aaminsan yaha marka muhiimadda waxaa weeye in maaragtay wacyigelintaas aanu aada u badinno in xataa habeenkii waxaan usoo jeedinay qoladii diyaar u ah ase group baan waxaan ugu diyaarinaynaa in loogu imaado meeshooda because qolada maamo garaanb waxay leeyihiin bas free ah oo imaanaya oo qalabkii ku rakiban yahay oo raajadii meeshooda loogu imaanayo xaafadahooda sidoo kale waxaan u ballamin karnaa dhakhtarka ama neersiga oo maaragtay survical screeningkana ka samayn karo oo ka qaadi karo marka muhiimadda waxaa weeye in wacyigelinta la badiyo maxay taahayd qof walbana uu faamilkiisa ku dhiirogeliyo sida uu baaristaas firiiga ah oo ay nasiibka u heleen ay uga faa'iidaystaan wax laga cabsadana ma aha waxa ka hortaga hadduuba leeyahay oo aad ka hortegaysa maxaad u sugaysaa intii ay wax kuugu dhacaan ama meelaan laga qaban karin la gaaro waa gartay doctores ciidil waxaa tiri weli waxaa jira dad aaminsanba in kansarku uusan muslimiinta ku dhicin uu yahay cudur gaalada ku dhaca dadkaasi maa qof qof xoogaas ka xag jira mise waa arrin ku baahsan baad is leedahay bulshada
wallaahi mana baahsano oo dadka waa ku wacyigelsanyaha sababtoo a hadda ruuxeeda haddaa statistikada dib u fiirino meeshaan melbourne inta qof oo naga dhimatay in yar oo accidentka ama covidka uu dilay ma ogyahay inta ugu badan waxay u dhinteen kansar noocyadiis kala duwan maaha kansarka laasaha iyo bahalkii keliya serficalka marka kansarkii waa jiraa waddankan waa ku badan yahay waana muhiim in ma aragtay qofkii maadaama uu ka hortag leeyahay oo horey haddii loo ogaado daawadiisii ay fududdahay inay dhaqso u sameeyaan oo iska bahankeeyaan waa garta ugu dambeynta haddii marka arrimahaasoo kale ay jiraan ma is leedahay haddii dadka laga wacyigelin kara xataa dhanka diinta ama dhaqanka laftigooda waa loo baahan yaho culummada laftigooda la howlgeliyo aada iyo aad because dadkeeda maadaamay dad muslimiina yihiin xagga diinta aad ayay ugu dhaga nugul yihiin wadaadadana maaragtay in badanoo og oo cilmi ula habaajira oo haddii ay arrimahaasayta markii aan qabanayn xataa muxaadarooyinka markii la qabanayo haddii qayb lagu daro cuduradaasayto waa wax muhiim ah hadda maalin dhaweed dhakhtar baa noo yimid saasoo kale oo isna ka hadlayay doctor awees la dhaho oo nooga yimid all the way from bes wuxuu ka hadlayay kansarka ku dhaca powl kansarka ee xiidmaha ama ulku jirta rag badan baa ka soo qayb galay maxay ti ahayd laakiin in badan oo rag ka mid ahaa inkastee maalin sabtimiya axad ay ahayd lama imaan sidii la rabay looma imaan kansarkaas xataa ku dhaca xiidmaha isaga ruuxiisa ka horteg buu leeyahay oo sanad walba waxaa la isu soo diraa maxay ti kid aad ku ku baaraysid saxaradaada markaasna lagu ogaan karo inuu kansarkaas ku qaba haddii kale qofku ma ogaan karo siduu u socdo unbaa marka dambe waxaa leeyahay stage four ama stage tree baa tahay oo kansar ah waana nasiib daro in maaragtay iyadoo aan haysanno maaragtay ka hortagaas in ay dadku ka caajisaan inay baaris isku sameeyaan caafimaadkooda taasina waxay ahayd doctoresa idil jaamac
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho